raxmaan raxiim aad baa umaqsan tahay wafdi ballaaran oo runtii aad u qiimo leh ayaa maanta noo yimid degmada hobyo ayagoo u guurgalaya dhinaca ganacsiga nooc walba leh haddee noqo lahaayo dhinaca kaluumeysiga haddee noqo lahayo dhinaca electriga haddee noqo lahayeen dhinaca maaragtay maalgashiga iyo maaragtay horumarinta deegaanka iyo wadada hobyo iyo gaalkacyada iskugu xirto ayagoo dhammaana mindeynaya ayay yimaadeen qofkii run ahaantii shan iyo toban qofoodka ayuu ahaa gudoomiyaha rugda ganacsiga soomaaliyeed iyo gudoomiyaha rugda ganacsiga galmudug iyo wasiirka kaluumeysiga iyo kheyraadka galmudug iyo maaragtay gudoomiyihii degmada iyo rag kaloo fara badan oo ganacsataa oo nuuc walba leh ayay ahaayeen waa gartay marka haddii ay yimaadeen magaalada kulamay idinla qaateen maxay idingala hadleen walaa waxaa ugu weynaa run ahaantii kambaniga ama maaragtay hay-adda ugu u weyn udeel ayay ahaayeen run ahaantii aada u interes garaynaysa run ahaantii dhinacaas kaluumeysiga oo ka socda jeremy watt oo nin haddaan oo british ahaa run ahaantii kulamada waxaa ugu muhiimsanaa inay dhowaan maalgashigaas ee ganacsatada iyo deegaanka ay bilaabi doonaan wafdigana run ahaantii aada ugu heleen maaragtay sida qiimaha ay qayaxle loo soo dhaweeya ama deegaanka ugu hiilan yahay iyadoo la ogsoon yahay inay tahay degmada hobyo rugtii ganacsiga ee galmudug run ahaantii waxaan is leenahay dhowaan insha allahu inay waxqabadkaas bilaabi doonaan aadaan u rajaynana hadduu ilaah yidhaah waa garta marka la fiirsho wafdiyada tegaya hobyo ma ahan markii ugu horreysay oo wafdi uu tago hobyo maxay kaga duwan yihiin kuwan wafdiyadii hore oo idiin imaan jiray walaal sidaad la socoto degmada hobyo muddooyinka ugu dambeeya dhinaca horumarka ayay ku tilaabsanaysay run ahaantii waxaan dhigi karaa maaragta dano badan ayaa laga leeyahay oo dhinac walba leh degmada hobyo waxay kaga dugnaa kartaa baahi aada u fara badan ayay qabaan dadka ganacsatada runtii aanan la soo koobi karin ayagoo geersiinaya dhammaan maamul goboleedyada iyo dawladaha dariska maaragtay ganacsigooda degmada hobyana waxa weeye runtii meeshii ama dhexbartankii ama xudunkii soomaaliya sidaas daraaddeed ayay dadkii ama ganacsatadii ama maaragtay aadihii u garteen inay hobyo tahay meel maaragtay indhaha ama beesha caalamka qaban karto ganacsigana ku habboon waxayna kaga duwan yihiin run ahaantii maadaama waktigan lagu jiro waktigii ugu maaragtay muhiimsanaa oo dhinaca waxqabadka ahaa oo aad loo daneynayay iyo kusoo aada maaragtay dawladda cusub iyo galmudug aad baan u rajaynaynaa maaragtay inay ka dugnaa doonaan dadka hore hore u yimid waa garta marka marka la eego maamulka galmudug marar badan bay waxay sheegeen in ay furayaan tekada magaalada hobyo adiguna waxaad ka mid tahay maamulka degmada hobyo maxaa hortaagan in la furo dekada magaalada hobyo oo dadku ay kala soo degaan badeecadahooda
walaal sidaa la socoto degada hobyo way furan tahay oo mar horaa la furo muddo sanad ah way shaqeynaysay oo mid hadda bilaabata maahan ayaysan noqon sidii la rabay oo maaragtay sidii degada maaragtay ama degadaha kale ay u shaqeyso laakiin waktiyada badxiranka maahana waktiyada kale ganacsigeeda mar horaa la furay wayna socotaa yacni dhismaha ayaa dhinaca dhinac dhismaha ayaa waxaa loo tartamaya ama kambaniyo badan oo interestgaraynaya ayaa jira maahan dekadu way furan tahay simac balbay u furan tahay doomaha yaryarna waa yimaadaan waxaan rajaynaynaan mar dhowna maraakiibta way yimaadaan hadduu ilaa yiraa waa garta marka wafdiga maanta ma sheegeen maaragtay waxyaabaha ay qabanayaan ama maaragtay goorta ay ka shaqa bilaabayaan hobyo walaal waa cadeeyeen insha allahu bisha sebtembar iyo octoobar oo nagu soo food lahaye run ahaantii ayagoo u imaanayo kambaniyada ama maaragtay ganacsatada maaragtay gruub gruub ama maaragtay qabqeeb ayay noo sheegeen marka bishan agosto maadaama hadda dabeeqa ay tahay tobankan cishan ay badxireynkii lagu jiro ayay kaga hakadeen bisha septembarna hadduu ilaa yiraa badda dhinaca kaluunka ama argoosatada ama maaragtay bagaashka ama ganacsiga ama dhismaha wax walba ay noqota ayaa la bilaabi karaa sidaas daraaddeed ayay iskugu aadinayaan waktigaas liimaha aanay shaqada iyo horumarka degmada hobyo mar hore ayuu bilowda waana socda waa garta marka bal ka waran iyada wadadii maaragtay lawada dhismaheeda ee isku xidhaysay gaalkacyo iyo hobyo halkay maraysaa walaal meel fiican ayay maraysaa run ahaantii degmada maaragtay ama maaragtay deegaanka sakiiro oo shan kilomitr ku jirta degmada hobyo ayay maraysaa aad baan loogu faraxsan yahay oo maanta basaska yaryara xaafiyada ah ama handhameydlaha ayaa soo maraya runtii muddo dheer ugu dambaysa wadadaas aad baan ugu mahadcelinaynaa kambaniga maaragtay hooshaas haya iyo dadka volonteerka ama maaragtay deegaanka ugu horumarinaya dadkooda iyo dalkooda inay maalgashtaan run ahaantina shan iyo tobankaas kilomitr saanka leenahay ayadana bisha soo socota ayay dhamaan doontaa ayadoo isku wada furan oo maaragtay horumar leh ayaa maaragta lagu tilaabsan doonaa inay deegaanka ufuudeeso wadada dheer ee gaalkacyo iyo hobyaha waa garta ugu dambeyn bal waxaad iiga warantaa xaaladda ammaanka hobyo waa sidee waa sidaa la socota degmada hobyo meelaha ugu ammaanka badan dalka soomaaliya ayay ku jirtaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaana sii rajayn doonaa inuu kasii waxnaan doonto run ahaantii maadaama oo runtii ay usoo jeeseen dadka horumar iyo waxqabad aada bay u wanaagsan tahay degmada hobyo iyo maaragta amnigeeda